deegaanka bildhaale waxay sagaashan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada hargeysa waxaan ku beegmay wakhti duhur ku dhowaad ah qoyska aan ku beegmay ee aan la kulmay markaas ayuunbay dhandhaaro saddex ah oo qiiqa xaabadu madoobeeyey iyo degsi duug ah oo uu ku jiro bariis cad oo aan wax kale lagu darini ay dabka ka dhigeen waxa ay ku urursanaayeen dallaalli mahadhe dhinacyada ka furan oo ka samaysan tiirar dusha lagaga guray caleemo qallalay si ay uga celiyaan fallaadhaha cadceedda duruufaha iyo waayaha nololeed ee kale ee reerkani la wadaagaan guud ahaan deegaanada aan socdaalka ku marayay ee abaartu ka midka tahay waxa u dheeraa baahi nololeed oo ay yar tahay inta qabtaa qoyskan iyo qoysas kale oo deegaanadaasi ahi ma helaan adeegyo waxbarasho taasoo keentay in ubadka qaarkood oo maanta xilasaamad ahi aanay weligood arag waxbarasho maadi iyo diini toona maxamuud maxamed cali da'diisu waa labaatan jir aan weligii waxbarasho helin wakhtigaan waraysanayay waxa uu fadhi kadaloobsi ah u gambadhuuray harqoodaalka uu qoysku madaxa la wada galay waxaana weydiiyey sababta keentay inaanu waxbarasho helin kole waxay tihi duruuftu waayo dariska miyi baanu nahay moogtahay halkan kaamkan ayaan deganay kaamkan wax iskuulo ma laha oo loo sameeye ma jiro meelaanu ka gaari karno nagu dhowna masan jirto markaas saa darteed duruuftuna meesha inaan ka guurno waa noo yeeli weyday halkan bay xoolaha iyaga dhammaan un degannahay markaa dabeetna saa darteed iskuul maan fursadba umaan helin weligiin ma halkanaad deganaydeen adigu in badan haa wakti dheer baan degnaa halkan marka laga imaado iskuulka maadiga maxaa waxbarasho deegaanka laga helaa haba yaraatee mid diin iyo mid maadiya toona lagama helo
maxamuud iyo ubadka kale ee deegaankani baldaaley kama madhna doonista iyo jacaylka waxbarasho mana moogana in furaha mustaqbalkooda uu yahay helitaanka waxbarasho sida qayrkoodba u helaan waxaan weydiiyey sida uu dareemo haddiiba uu maqlo ama maskaxdiisa ay kusoo dhacdo waxbarasho iyo arday waxbaranaysa kule dabeerkaygu aad bu isku bedelaa moogtahay waayo wax weeyaan wax dee iga dhiman weeyaan aniga iga maqan yaa qayrkeena haysto marka aad iyo aad baan uga murugoodaa nuun isku idhahdaa dee haddii aad heli lahayd halkaaga ku heli lahayd so kuwaasoo kale sideedoo kale aad noqon lahayd aad iyo aad baan u jecelay diyaar ugu haya inaan wax barto mar walba niyadeyda iyo qalbigeyga waa ku haya inaan wax barto laakiin insha allah waxaan rajeynaya in wakhtigiisa qoyskan waxau ka kooban yahay toddoba caruur ah oo habla iyo wiilalba leh iyo sidoo kale labadiisa waalid dareenka waxaa maxamuud la qaba xubnaha kale ee qoyskooda aasiyi waxay saddex sanno ka yar tahay maxamuud da'deedana waxay igu sheegtay toddobiyo toban jir waxay ii sheegtay in sida hablaha ficeeda ay jeclaan lahayd inay waxbarasho hesho waxaan weydiiyey sida ay dareento haddiiba ay maqasho inay jiraan dhallinyaro waxbaranaysa ama waxbarasho dhammaysay wa haddiiba warkaasi soo gaadha eh aad baan uga murgoodaa markastaanarkaba qoyskan duruufaha uu ka warramayo waxa uu ku matalayay qoysaska kale ee deegaanka bildaaley waxaana ii sheegeen inaanay awoodi karin inay u logeeyaan goobaha ugu dhow ee waxbarasho maadi ah laga helayo oo ii sheegeen inay masaafo durugsan u jiraan halka aanay jirin cid isu xilqaanta inay deegaankani siiyaan waxbarasho diini ah sida qur-aanka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah rudwaan maxamed cali waa labiyo toban jir qoyskani ka tirsan markaad eegto sida uu lafajabsan yahay da'diisa waxaad moodaa toddoba jir waxaan weydiiyey haddiiba uu heli lahaa fursadda waxbarasho sida nolol maalmeedkiisu uu noqon lahaa waxaan samayn lahaa darista waan xidhan lahaa markaan xidho waxaan labisto waxaan istegi lahaa markaad tagaan soo baran lahaa markaa soo barto ayaa iska iman lahaa maskaxdooda kama madhna dhibta ay ku hayso waxbarashada la-aantu deegaankan bildaaley waa sababta ay maxamuud iyo aasiyo iyo danyarta la midka ah ee deegaanka bildaaley ku nooli ay u danaynayaan in haddiiba ay fursad waxbarasho heli lahaayeen ay u noqon lahaayeen macalimiin kulley waxaan jeclaan lahaa anigu in aan maxaanku dhahda haddiian waxbarasho helo deegaankayga maanta waxbarasho la-aantu hayso inaan ka saaro jahliga iyo waxbarasho la-aanta dub ugula soo noqdon barro macallin oo kale inaan noqdo waxaan mar kale weydiiyey haddiiba ay dowladda iyo cid kale oo arrintan ay khusayso ay kala hadleen baahidooda waxaanu maxamuud iigu jawaabay kolley hay-adaha oo kale iyo dowladda iyo ciddii soo martaa aad baan ugala hadallaa nuun mar walba uga codsanaa inay noo sameeyaan laakiin deegaan ahaan dadku ma awoodo maxaan ku waa iska xoolo dhaqata moogta wakhtiyada dambena abaaraha iskaga badanba waxaan ku waxooda boodbu iskaga jilicsan iyaga iska liita deegaanka bildaale oo sagaashan kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada hargeysa iyo kuwo kale oo badaniba waxay intii aan socdaalka ku jiray ii sheegeen in baahiyo badan oo dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee la midka ee asaasiga ahba ay qabaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa